ummadda soomaali meel kastoo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim wa kulla cam antum bikhayr waxaan isweydiinaynaa su-aashu ay tahay tobankii dambe aan ku jirnaa ee fadligeedu muxuu yahay bisha ramadaan fadligeedu muxuu yahay leylatulqadri fadligeedu muxuu yahay bisha ramadaan waxay ka mid tahay shanta tiir ee islaamkan lagu dhisay arkaanul islaamka mid ka mida weeye soonka marka la soomaayo waa qiimo weyn ayuu bishan gaar u siiyey fadliga labaad ee bisha ku dhex jira waa leylatulqadri oo ilaahay uu sheegay khayrun min alfi shahrin kun bilood bil ka khayr badan weeye baa layidhi haddii la fiiriyo kun bilood waa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood weeye waa wax la yaab leh macnaheedu waxaa weeye shaqo kastoo la qabto oo shuruudii islaamku u dejiya wadata niyo wanaag iyo qalbi wanaag iyo lilaahinimadiennana lagu daro haddii la qabto qiimo intaa la eg ayay ku siinaysaa waxay la mid tahay habeenka haddii alla ku waafajiyo adigoo kun bilood shaqeeya bay la mid tahay fadliga saddexaad ee bishan ku jira qur-aankan ilaahay baa bishan la soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey nebi moxamed waxaa lagu soo dejiyey malakul jibriil ayaa ku soo dejiyey qur-aanku waxaa weeye adyaantii ilaahay oo dhan meeshay ku soo afjarmaysa weeye nebi moxamedna waa khaatam alambiyaa ee nebigii ugu dambeeye weeye oo ugu fadli badan waxaa la inoo sheegay oo ilaahay abuuray malakul jibriilna malaa'igta ayuu ugu fadli badan yahay hawsha qiimahaalana bishan dhexdeeda ayay ka dhacday waxaa fadli afraad ah sakaatulfidriga oo ummaddu inay isu kaalmayso oo isku wada tiirsan tahay laga rabo oo xoolahani ummadday ka dhexeeyaane dadka waxayse ay dadka kala kaalmeeyaan waxaa mudan bishan in la sameeyo in la toobo keena asala ani waxaa igu soo dhacaysa bishan dembiyaalka laga tooba keenay ugu waaweyn dilka aan isdilayna ee joogtada noqday boqolaal sano soo socday baa ka mid ah oo ilaahay qur-aanka iyo sunnada uu si weyn ugu sheegay waxaa ka mid a dembiyaalka fadhi kudiriyaalka dadka ka shaqaysa oo ka ganacsada fitna abuurka oo ilaahay lacnadiisu afar iyo labaatanka saac ay ku socoto oo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alfitnatu naa'imatun lacana allaahu man eyqadahaa dadka iyaguna waxaa weeye towbaa u furan ee ha ka laabteen dembiyaalka ay ku jiraan dembi saddexaad oo weyn ayaa jira oo ummadeennu ay caan ku tahay marka la fiiriyo waxaa weeye aniga ayaa kaa fiican inaan xaqiro hebel waa madow yahay waa tima adag yahay in la caayo oo la ysxaqiro oo diiraankeena aan xaqirno oo africa aan wada xaqirno oo eshiya wada xaqirno ayaa dhaqani noo ah inaguna waan isxaqirnaa kaasina waa dembi weynoo waxyaalaha soonka dilaaya oo ajirkiisa baabi'inaya ayuu ka mid yahay dembiga afraad oon isleeyahay isaguna wuxuu ka mid yahay qeybta lugta jiidaysa dowladaheenna iyo gobolladeenna iyo hay-aadkeenna iyo shaqadeenna waxaa ka mida danta guud xoolaha ka dhexeeya iyo dhulka ka dhexeeya iyo wax kastoo ka dhexeeya kooxdii u hesha jaanis inay maamusho siday u badan yihiin ayay boobaan ay ku takrifalaan sidii wax iyagu ay leeyihiin oo kale waa dembi ummadoo dhan ay ka gelayaanoo aan la cafin karin maxaa jira ummaddan ruux walba cafis inuu weydiistay kaas ku qasbaysaa afartaa dembina waxaan isleeyahay waa afarta ugu waaweyn oon samaynayno ummadda soomaali waxaa laga rabaa inay ka digtoonaato doctor cali waa mahadsan tahay zakaatulfitrigii ayaa isna qeyb weyn ka ah gabagabada ama saacadaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee ramadaan waajib miya sidee ayaana loo bixiyaa zakaatulfitriga su-aasha ku saabsan waxay tahay ruux waxay waajib ku tahay ruux kasta oo muslim ah ha yaraado ha weynaado waxaa waajib ay noqonaysaa in la bixiyo habeenka ciiddu soo galays ay soo gasho ilaa salaada laga tukanaayo intaa u dhaxaysay waajib noqonaysaa waxaa bannaan in la soo hormariyo oo saacaddaa aan joogno la bixiyo haddayba daawo u noqonayso ay wax u tarayso dadkii masaakiintaha si iyagoo faraxsan ay u soo gaadhaan maalinta ciidda ah maxaa lagu bixin ma lacag mise cunto nabigu calayhi salaatu salaam cuntaha lagu bixiyo ayuu yidhi laakiin haddana baahida miskiinka ayay ka tarjamaysaa hadday marka lacagi u faa'iido badan tahay lacagta ayaa la siinayaa soomaali oo kale laba dollar iyo bar ayaa lagu soo horiyo culimmadu ay ku fadwoodeen waxaa ilo wanaagsan in laga badiyo miskiinka looga badiyo oo wixii la siin karaba la siiyo america iyo yurube marka la joogo labaiyo toban dollar toban dollar dalalkan turkiya iyo sacuudiga oo kale toddoba dollar afar dollar laakiin culimada meel kasta oo la joogo culimada warsada waxaan idiin rajaynayaa ummadda soomaali ciid wanaagsan karoone ayaa lagu jiraa waa inaan isu kaalmayno oo kadeedka u ina baday inaan iskaalmaysanaan kaga baxaynaa soonkana allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu